cabdiraaq shino aada baa umahadsan tahay suuqyada ganacsiga magaalada boosaaso ee xarunta dhaqaalaha puntland waxaa laga dareemayaa maalmihii ugu dambeeyey inuu ku yimaaday isu socodkoodii uu furmay oo ay shaqeynayaan oo laga heli karo noocyada kala duwan ee micishada ee puntland kasoo degta gaar ahaan kasoo gasha dekeda magaalada boosaaso kadib muddo laba bilood oo dekeda magaalada boosaaso si teelteela uu xirmaysay kadib khilaaf soo kala dhexgalay maamulka puntland iyo ganacsatada oo la xiriiray ee habka loo qaaday qishmada tugmadaha cashuuraha ee ku waajibay ee dadka ka shaqeysta dekeda magaalada boosaaso waxkaasoo dibacno ka dhoofiya tan iyo markii shirkada b n o lagu wareejiyey dekeda magaalada boosaaso waxaa laga dareemayaa dekeda maalmihii ugu dambeeyey in ay shaqeynayso oo si kumeel gaara u shaqeynayso kadib kulamo maalmo qaatay oo nabadoonada iyo sidoo kale ganacsatada iyo maamulka puntland iyo shirada b n o ay ku yeesheen boosaaso kaasi oo laga hadlayay sidii dekeda u shaqeyn lahayd nabadoonada iyo isimada puntland ayaa go-aan ku gaaray in dekeda si kumeel gaara u shaqeyso islamarkaana khidmadaha cashuurta ee lasoo kordhiyey ee ay ganacsatadu ka cabanayaan muddo lahakiyo si laisla fahmo qaabka shirkada b n o ay u maamuli doonto dekeda magaalada boosaaso xilligan aan kula hadlayo suuqyada magaalada boosaaso waxaa ka soconaya ganacsigii caadiga ahaa qaarkood walow ay ganacsatada qeybo kamida sheegayaan inaysan weli u imaan noocyadii dalabaadkii ay sugayeen iyo isbedeladii kale waaya marka haddiiba dekadu ay furan tahay oo maraakiibtii ay kusoo xiranayaan maxaa iska bedela marka cunooyinka iyo bagaashka markii la yidhaahdo lacagihii lagu iibsan jiray wax saru kaca miyaa jira
maalmihii ay dekeda magaalada boosaaso xirnayd saro kac ayaa laga dareemay suuqyada ugu waaweyn ganacsiga puntland gaar ahaan kuwa magaalada boosaaso balse maantay iyo maalmihii ugu dambeeyey gaar ahaan toddobaadkii tegey dib ay kusoo laabanayeen oo waxaa imaanayay noocyada kala duwan ee maciishada taasi oo halkeedii la sheegay inay ku ku celisay khidmadihii kacay ee lagu kalageysan jiray noocyada bagaashka iyo maciishada kasoo degta dekeda magaalada boosaaso ay ugu badan yihiin raashinka ay aadamuhu quutaan oo isagana aada looga cabsi qabay inuu goo maadaama dekeda ay xirantay walow kelad la isticmaalay haddana dib ayay usoo noqdeen oo dekeda ayaa shaqaysay oo qeybo kamida duunyaha iyo maraakiibta ayaa kusoo xirtay waxaana weli jira mashquul aada u fara badan oo u dhexeeya ee dekeda iyo sidoo kaleeto ee laamiga weyn ee magaalada boosaaso markaad galaysa waxaa ku arkaysaa gawaari fara badan oo ay ku raraan noocyada xamuulka dekeda kasoo diga oo kusii jeeda qeybo kamida ee gobolada puntland iyo gobolada dhexe oo ku xiran ganacsiga magaalada boosaaso gaar ahaan dekeda marka wax walba sidoodii ayay kusoo laabteen ganacsigii magaalada boosaaso waa uu furmay walow qiimihii qeybo kamida uu aada u sareeyo oo aysan wada imaan noocyadii la sugayey raashinkii iyo bagaashkii iyo waxyaabihii kale oo lagu yaqiinay gudaha magaalada boosaaso waaya maxamed marka dekadu hadday ay furan tahay kolba dee ganacsatada iyo maamulku way isfahmi waayeen odayaasha ayaa arrintan soo farageliyay ama isimada puntland taana waxay keentay in dekadii dib loo howlgeliyo dekadu hadday furan tahay maraakiibtii miyaa kusoo xiranaysa mase waxaa kusoo xirta doomo on weeyaan
dekeda magaalada boosaaso laba markab oo waaweyn ka badan hal xilli kuma soo xiran karaan inta badanna waxaa kusoo xirta hal hal markab oo weyn iyo sidoo kaleeto dhowr doonyo yaryar kuwaasi ayaana xilligan ku xidha si kumeel gaara ayayna u shaqeynaysaa waxaana jira kulamo u dhexeeya ganacsatada iyo dowladda oo looga hadlayo sidii dekeda magaalada boosaaso horumarin loogu sameyn lahaa islamarkaana ganacsatada ay u qaadan lahaayeen noocyada cashuuraha ee shirkada b n o ay soo rogtay taasi ay ku dooneyso in ay wax kaga qabato gudaha dekeda magaalada boosaaso maamulka puntland ayaana qaba aragti ah in haddii ganacsatadu ay qaataan noocyada khidmada lagu soo rogay oo aysan ganacsato aysan saarin dadka shacabka oo aysan maciishada kicin in shirkada b n o ay bilaabi karto hawlihii shaqo ee loo igmaday ee la xiriiray ballaarin iyo dibu casriyeyn lagu sameynayo dekeda magaalada boosaaso oo xilligan u muuqata mid howlgaba maadaama muddo soddon sano ah ay maalin walba shaqeynaysay oo weliba iyadoo aan la dhamaystirin ay meesha ka baxday dowladii dhexe ee soomaaliya